gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa dhagax dhigay dhismaha waddo jaay ah oo laga hirgelinaya xaafadda arbocow ee degmada kaxda munaasabadda dhagax dhigga ayaa gudoomiyaha kaxda waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda arbocow ee degmada kaxda oo laga dhagax dhigay waddada ugu horreyn qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay munaasabadda dhagax dhigga waddadan ayaa u mahad celiyey maamulka degmada kaxda iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa waxaa isugu nimid oo halkan u taagannahay waddo oo horumarin ah oo hal kilomitr iyo bar ah oo degmada ka bilaabanayso waddada shan iyo tobanka tegeysa inaan halkan ka dhagax dhigno taasoo maxaan ku iraa naguna dhiirigeliya dadka deegaanka iyo degmada gudoomiyaha degmada oo hormuud u yahay aan waxaa rabnaa waddadan looguna magac daray nin xaajiya oo degmadan ku darsaday afar booso m c h iyo iskuol iyo wax noocaasa ayaa la rabaa macnaha in loogu magac daro xaaji arbaco axmed la yidhaahdo marka taasaan ka soo qayb galnay maantana waxaa rabnaa dadka kale ayagan inay ku daysadaan si deegaanku u hormaro waddadan waa waddo dadka degan waddada ka fogne bajaajka ugu tegayso oo horumar fiican keenayso dhulkii qaaliyeynay ajiriyay leedahay kiridii qaaliyeynay marka qof kasta in lagu daydaa rajaynaynaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dowladnimadaad maqasheen ma aha dadka mishaarka ka qaato dowladnimadaad maqasheen waa shacabka dowladdaad maqasho shacabkaa iskale waxa ilaaliya waa ayaga wax wax dhisto waa ayaga wax wax sameeya waa ayaga khaasiyatan kaxda nimanka joogo dadka joogo oo dhulka ilaahay ku manaystay quruxda badan oo dalxiiska u baahan waa dhul dalxiis dadba hadday leeyihiin buurahan allayr in lagu wada xira habeenka diyaaradaha inka hoosay noo soo fiirin lahaayeen haddii macnaha layr qurux badan lagu xiro xaqiiqdii dalxiiska aad maqasheen waa biadda biadda laga helaa ee meel walba dalxiis lagama dhigo degmo dalxiis baan joognaa degmada horumarin baan joognaa ka gaajoonna ma aha degmadu waa inaan horumarinaa waa inaan gacmaha isqabsannaa ugu dambeyn guddoomiyaha degmada kaxda cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan ayaa ka hadlay munaasabadda dhagax dhigga waddadan jaayga ah isaga oo sheegay in ay muhiim u tahay waddadani dadka ku nool xaafadda arbacow ee degmada kaxda taagannahay cumar fiyaasko waddo hal kilomitir iyo bar ah su u sheegeen odayaasha oo jay ah oo looga raysan doono waddooyin badan oo isku xidhi doontaa ilaa waddadaas dheer degmada waxay sii dhex mari doontaa garasbaaley endariska nahay waxayna usii gudbi doontaa ilaa laamida waddadaas waa iska kaashadeen naynkay sii mari doontaa waddadaa iska kaashadeen waaxda bulshada odayaasheeda dhaqanka iyo culummada iyo akhyaarta iyo maamulka degmada iyo saraakiisha amniga oo nagala shaqaynaysay waddadan waxay ka muhiimsan tahay waddooyin badan waa wadda u sahli doonta isu socodka shanta waaxood maalan markay ka baxdo meesha aan taagannahay naynkay ku dhece naynku wuxuu u laabanaa xoosh midka kalena wuxuu usoo laabanaa ii sheeg tredisho iyo weydo halkaas u laabanaa midka kalena toos u soconaa hadda waddadan halka wadda ee cilladu ka jirtay ahayd maantana muddaan ka soo shaqaynaynay waa ku guulaysanay rag dhallinyaro aqoon-yahana iyo odayaasha deegaanka iyo akhyaarta iyo culummada